bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun fii iqaamati اlxaddi cala اlmariid baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii iqaamati اlxaddi fii bayaani xukmi iqaamati اlxaddi xadkii oogistiisii xukunkeeda caddaynteediibu u baab yahay cala almariidi midka jiran korkiisa lagu oogo qofka jiran sidee loo xadayaa oo xadka looga oofinayaa qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu saciidin alhamdaaniyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala aqbaranii yuunus can ibni shihaab qaala aqbaranii abu umaamata bnu sahl bni xunayfin anahu ahbarahu bacdu asxaabi rasuuli illahi sal l slam min alansaari asxaabta rasuulka qaar ka midoo ansaarabaa waxay u sheegeen annahu ishtakaa rajulun nin ayaa xanuunsaday oo minhum iyaga ka mid ah xataa udniya ilaa xanuunku uu aad ugu darnaaday oo aad loogu darnaysiiyey xanuunkii facaada jildatan facaada wuxuu ahaaday jildatan maqaar calaa cadmin laf korkeed ah maqaar yacnii laf saaran buu noqday hilibkii baa ka dhammaaday fa dakhalat calayhi jaariyatun gabar baa u soo gashay libacdihim qaarkood ay lahaayeen addoon iyaga qaarkood ay lahaayeen baa u soo gashay fa hasha lahaa markaa wuu ku daatay oo waa u riyaaqayoo waa u jiljilcanaaday shahwadii baa ku kacday fa waqaca calayha marka fa hasha lahaa wuu u riyaaqay iyadii ayb waana uu asalkeedu marka waa u jilicsanaaday waa inuu ku dhaco marka u tago fa waqaca calayha wuu ku dhacay korkeedii buu ku dhacay falammaa dakhala calayhi markuu u galay falammaa dakhala calayhi rijaalu qowmihi markay u soo galeen qoomkiisii raggoodii markay isaga u soo galeen yacuuduunahu iyagoo booqanayo akhbarahum bidaalika arrinkii ka dhacay buu u sheegay oo gabadhaa inay u soo gashay oo uu markaa ka sinaystay wa qaala waxa uu yidhi markaa istaftuu lii rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga iisoo jawaab weydiiya ayb fa innii qad waqactu waxaan ku dhacay aniga calaa jaariyatin gabar dakhalat calaya iisoo gashay fadakaruu dalika lirasuuli اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam arrinkii bay nebiga u sheegeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa biaxadin maa ra'aynaa ma anan arkin biaxadin qof min annaasi dadka ka mida min addurri baaska xaggiisa uguma aanan arkin midla aladii kii oo kale huwa isaguba bihi isaga dhexdiisa ah yacnii dhibaatada hayso ciday hayso iyadoo kale ma aanan arkin waa jiranya low xamalnaahu haddaan soo qaadi lahayn ilayka adiga aan kuu soo xambaari lahayn latafasakhat cidaamuhu lafihiisu waa kala daada lahaayeenba maa huwa isagu ma ahan ilaa jildun maqaar harag maahane wax kale maaha calaa cadmin laf korkeed saaran fa amara rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii wuxuu amray an ya'khuduu lahu inay u soo qaataan mi'ata shimraaqin boqol faraqiyood ashimraaq riwaayadka qaarna waxay leeyihin wuxuu amray an ya'khuduu lahu cidkaalan laantimireed ee markaa yacnii lahaa mi'atu shimraaq laan laantimireed oo geesaha ay uga yaallaan boqol laamoodoo yaryar faraqyada marka laantimireedku ay leedahay ayaa waxaa la yidhaahdaa shimraaq cidkaalkuna waxaa weeyaan laanta curjuunka laanta weyne timirta fayadribuuhu bihaa ay ku dhuftaan markaa darbatan waaxidatan hal mar dhufasho ay ku dhuftaan oo laamihii iyo faraqyadii oo dhanba ay wada taabanayaan ay wada gaarayaan sidaa yeela buu yidhi laan boqol faraqyood leh intaa u soo qaadataan hal mar ku dhufta kulligeedna faraq walbana wada gaarsiiya idinkoo boqol ku dhufateen oo kale ay markaa la mid tahay ayb xadiidku marka macnahaasu tilmaamayaa waana xadiid saxiix xadiidkan marka alimaamu albaqawi waxa uu yidhi waalcamalu calaa haada cinda bacdi ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood sidaan bay ku tageen dahabuu ilaa ana almariida aladii marida waxay ku tageen qofka jiran laa yurjaa zawaaluhu aan la rajaynaynin in cudurkaa uu ka zuulo idaa wajaba calayhi xaddu ljaldi haddii uu ku waajibay jeedal xad ah hadduu ku waajibay waxay ku tageen bian zanaa waaba inuu zinaystay wahuwa bikrun isagoo bikri ah bian zanaa waaba isagoo zinaystay wahuwa bikrun isagoo markaa aan muxsan noqonin ayb yudrabu biidkaalin calayhi mi-atu shimraakh waxaa lagu garaacayaa laan boqol faraqiyood ka kooban darbatan waaxidatan hal mar baa lagu dhufanayaa bixaysu tamasuhu ashamaariikhu kulluhaa meel ay taabanayaan laamaha oo dhan inay taabtaana la rabaa marka fayasqudu alxaddu canhu xadkii waa ka dhacayaa marka wa ilaa haada dahaba shaaficiyu imaamu shaaficina sidaa buu ku tegey ayb qaala allahu subxaanahu watacaala liayuub wakhud biyadika digfan fadrib bihi walaa taxnaf ayb sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi ayuub uu ku yidhi ayb wain kaana bihi maradun haddii ninkaasi uu jiran yahay jiro yurjaa zawaaluhu la rajaynayo inay zuusho yu'aharu waa la dibdhigayaa xadkii marka yu'aharu xataa yabra'a intuu ka caafimaado gadaal baa looga dhigaya marka wuxuu leeyahay qofka sidaanoo kale loo xadaayo waa nin mariid ah koow jiran waa nin yacnii jiran jiradana inay ka zuusho aan markaas la rajaynaynin oo ninkan hadda yacnii inuu soo caafimaado la rajayn maayo qofka sidaasoo kalea marka hadduu bikri yahay sinaysto boqol jeedal ku waajibto boqolkiisa jeedal sidaasaa looga dhigaa marka ayb marka xataa yabra'a intuu haddii laakiin uu jiradiisu jiro zuulaysa ay tahay xadkii baa dib loo dhigayaa ilaa uu ka raysto boqolkiisaa lagu dhufanaa markaayb saasay marka u kala saaran tahay wakadalika wuxuu yidhi marka masaa'il lagasi istimbaadayo xadiidkanuu sheegaa marka wakadalika laa tuqaamu fi alxari ashadiidi waalbardi almufriti sidoo kale markuu kulaylka daran uu jiro oo jawigu aad u kulul yahay dibaa loo dhigaa xadka qabowga aadka u daran markuu jiro oo lays leeyahay qofkan haddii la jeedlo amuuba dhintaaba ilaa ninkan in la dilo lama rabo in xadka un lagu dhuftaa la rabaa dil ma waajibsanina haddii kulayl daran uu jiro dadkuba ay burmaayaan ninkan marka haddii amay neefta ku dhegtaaba lays dhaho gadaala loo dhigaya inta jawiga muctadil ka noqonayo qabowguna waa la mid bal yu'aharu ilaa cinda ilaa ictidaali alhawaa intay hawadu ka xasilayso ayaa gadaal loo dhigayaa wain kaana bihi marka fain kaana xadduhu rajman haddii ninkan xadka ou galay ninkan jiran xadkiisu haddii rajmi uu yahay ow qatlan ama nin buuba dilay waa qatli marka xadkiisa qisaas baa ku waajibay yuqaamu calayhi fii haadihi alaxwaali kullihaa xaaladahanoo dhan waa lagu wada oogaya xadka markaas qisadan marka waxay ku saabsan tahay waa nin jaldi uu yahay xadkiisa ama haddii xadku uu noqdo yani rajmi oo qofkiiba dilba uu ku waajibay nafta in laga gooyo markaas xaalad walboo la joogo waa la rajminan waxaa kala duwan marka ninkan awalba waa la dili lahaa kan laakiin xadkiisu dil maaha midkan jeedalka iyo karbaashku dil maahan asaga xadkiisa ayb marka labadaas xaalad marka xadiidkan kuma jiro xadkii haddii uu rajmi noqdo mar walba si kastoo uu yahay lafiya maqaar ha ahaada waa la rajmina xaaladda labaadna waxay tahay haddii jiradu ay zuulaysana gadaalaa loo dhigaya xadka marka jiro hadda taagan oon zuulaynin laga rajo qabin inay baaba'do xadkiina uu jaldi yahay markaas waay markaa sidaan xadiidka loo xadayo wdahaba qowm ilaa annahu laa yudrabu bishamaariikhi wahuwa qowlu maalikin waasxaabi الra'yi qaar waxay ku tageen inaanba la garaacaynin ayb oo shamaariikhdani waxaan aan lagu tumaynin ayay ku tageen xadiidku laakiin macnihii hore ayuu xoojinayaa qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaana mxamed bnu kahiirin qaala ahbaranaa israa'iilu qaala xadaana cabdulaclى can abi jamiilata can caliyin qaal fajarad jaariyatun gabar ayaa sinaysatay liaali rasuuli illahi sal l salam nebiga qoyskiisii markaas ay lahaayeen addoon ay nebiga qoyskiisu lahaayeen ayaa sinaysatay faqaala nebigu wuxuu yidhi yaa caliyu caliyow indaliq la tag tag faaqim calayha alxadda xadka ka soo oog fandalaqtu waan la tegay faidaa bihaa damun waaba dhiig iyada oo yasiilu ou shubmaayo lam yanqatic uusan go-in dhiig aan go-in yaaba dhiig baa ka socday faqaala waxa uu yidhi markaa faataytuhu waan u imid faqaala waxa uu yidhi yaa caliyu caliyow afaraqta ma ka soo faaruq noqotay xadkii qultu waxaan idhi ataytuhaa waan imid waan u imid wadamuhaa yasiil iyadoo dhiigu uu ka da'ayo ka qubanayo aad u dhiigbaxayso faqaala waxa uu yidhi dachaa iskaga tag marka xataa yanqadica damuhaa intuu dhiiggeeda ka go'o uma aqim calayha alxadda markuu dhiigga ka dhammaado oo dhiiggeeda istaaga markaas xadka ka oog wa aqiimu alxuduuda xuduudda ooga calaa maa malakat aymaanukum midigyadiinnu waxay hanteen oo addoomihiinna idinka ka ooga xadka marka addoon haddii la xadayo sayidkaa ka oogi karo in imaam loo geeyo shardi maaha laakiin wixii aan addoon ahayn xuduudda waxaa iskale imaamka muslimiinta ale ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa macnihii kii hore oo kale qofka hadduu jiran yahay xadka ku waajibayna jaldi uu yahay dib in looga dhigo maxaa yeele qofkan hadda dhiig baxayo haddii lagu dhufto lagu dhufto lagu dhufto oo daqar kale uu sii gaaro dhiiggii uu sii baxo inay u dhimataa laga yaabaa dhiig baxa gadaal in loo dhigo marka caafimaadkiisa in la baaro waayo qofka markaa la xadaayo oo xaduljaldi iyo wax lamida lagu dhufanaayo haddii jira ka muuqataa ma laysleeyahay qofkaani waa u dhimanaya haddii la xado in marka loo kaadiyo intuu ka raysto markuu raystana xadkii lagu dhufto ayb qaala abu daawuud wakadalika rawaahu abulaxwas can cabdilaclaa warawaahu shucbatu can cabdilaclaa abdilacla bni cabdilacla saamina waa laga wariyey abulaxwas iyo shucbaa ka kala wariyeen qaala waxa uu yidhi laa tadribhaa ha garaacin xataa tadaca intay yacnii ka dhigto waalawalu asaxu laakiin kan hore asax ah oo midka hore muxuu ahaana midka hore inay nifaas dhiig baa ka socday aad uga qulqulaya ayb mariidkii marka isaguna xadkiisii waa kaasaa dawaabiddaa iyo shuruudahaas baana la socoto oo ku jirto nin walba mariid walbana maaha xad walbaana ma aha waxyaabahaas dhan marka fiirmay u baahan yihiin baabun fii xaddi اlqadfi qadafka xadkiisa cadayntii axkaamtiisii caddayntiisii buu u baab yahay xadd اlqadaf qofka haddii markaa uu qof qadfo oo uu zino ku tuuro ayb xadkeeda xadkaa marka shardigiisa shuruuddiisa shardina waxaa laga fiiriyaa qaadifka shardina waxaa laga fiiriyaa maqduufka shuruudda qaadiifka laga fiirinaya waxay tahay mukallaf inuu yahay sakraan uunan ahayn ayb ikhtiyaarna inuu warkan ku yidhiyo la ikraahin maqduufka waxaa laga fiirinaya kan la qadfayna waxaa waaye an yakuuna muxsanan qof kan la qadfay inuu yahay qof cafiif oo dhowrsan ee kan la qadfayba haddaanu dhowrsanayn oo zinadii ouba ku jira ama hadda ka hor lagu soo qabtay oo lagu jelday qof cafiif muxsan a ma aha marka haddii nin uu yidhaaha zaanigiyow waa la tacsiira ma ahani xad xadulqadafa ma lahaanayo isaga maxaa yeele muxsan ma aha aayaduhuna waxay leeyihiin waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum amaaniina jalda wasfigaas marka muxsannimada ayaa la siiyey kaasaa marka shardi u ah wasfiga marka ixsaanka oo meeshaan kii aan soo marnay la mid maahana ogowna kii aan soo marnay qofka gaalkaa xataa muxsan waa noqon karin oo zinada xadkeeda aan ku soo marnay amaa laakiin muxsanka meeshaan gaalka isaga haddii la qadfo oo layidhaha zaaniyahow la yidhaha waxba kama laasimaya maxaa yeele muxsan ma aha cafiif ma ahan gaalka maxalkiisana maxal cifa ma aha cifada marka halkaan la sheegaya qof zino ka dhowrsado oo diina uga dhowrsado leh waayo oon hadda ka hor marka laguna soo qabanin zino laguna arkin qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciidi الثaqafiyu wmalik bnu cabdilwaaxid almismaciyu whada xadiiثuhu ana bna abi cadiy xadaثahu can mxamed bni isxaaqa can cabdillaahi bni abi bakri can camrata can caaئiشhaةa qaalat lama nazla cudrii cudurdaarkaygii markuu soo degay qaama الnabiyu salى اllahu عalيyh ali wasalam nebigii waa kacay cala almimbari mimbarkiibuu ku istaagay fadakara dalika cudurdaarkaygiibuu sheegay watala tacni اlqur'aana qur'aan buu akhriyey falamaa nasala min almimbari mimbarka markuu ka soo degay amara birajulayni labadii nin buu amray waalmar'ati iyo naagtii faduribuu waa la garaacay markaa xaddahum xadkoodii baa lagu dhuftay labada nin marka waxay ahaayeen misdax ibnu ahaafa iyo xasaan ibnu haabit gabadhana waxay ahayd naagtii iyadana laxaday waxay ahayd xamna binti jaxsh xamnata binti jaxshin ayb cabdullaahi bin ubay isaga soo abaabulay oo keenay ifkiga soo abaabulay waxba laguma samayn isaga waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim kii ou ilaahay yidhi sababta marka maxay tahay laba jawaabba culammadu waa ku jawaabaan jawaab waxay tahay ninkan xuduuddu waa dahaaro iyo zawaajir qofkay dembiga ka dahiraan munaafiqna maxal uma ahan dahaaro sidaas waa yidhaahdaan oo cadaabkii in laga khafiifiyaanba la rabin isaga ayb laakiin dadkan dad mu'miniinoo wanaagsan bay ahaayeenoo markaas uu gafay ayb iyaguna marka haddii la yidhaha mas'alo kalaa meeshaa ka soo baxaysa marka ninkii nebiga xaaskiisa qadfo sowgaal ma noqonayo limaada iyaga nimankan marka misdax iyo xasaan iyo xamna iyo maxay gaalo u noqon waayeen iyaga shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa iyaga yacnii in arrintan lagu gaaloobayana ma ogeyn hadda ka hor wax dhacay ma ahayn oo aayaduhu markaa kadib unbay soo degeen mas'alada labaadna iidaa'u nebiyi ayaga maba ku jirinba inay nebiga dhibaan oo ay markaa aflagaado u geystaan maba aynan ku jirinba lamana ahaynba sidoodaba ayb binaan calaa laakiin hadda aayadaa ka soo degeen la akhrinaayo xadiidaa timid marka waa cayb waxay noqonaya marka qofkii caaisho qadfo wixii ilaahay ka beri yeelay ku qadfo uu ku gaaloobayo maxaa yeelay qof nebiga caayuu noqona sala allahu calayh ali wasalam jawaabta labaadoo laga bixiyaa waxay tahay ninkan isagu cabdullaahi bin ubay waxaa loo xadi waayey bayinana ma jirin markhaati looma haynin isaga haddii la weydiiyana ma dhihin buu dhahaya marka isaga ictiraafkiisiina lama haynin qof ku markhaati furana ma la haynin si yacnii xariifnimo ah buu marka meelaha ugu faafiyey warkii marka dadkii aan iska khabarmoogga aan nashriyey oo faafiyey kuwan iyaga marka waa laga maqlay laakiin isaga lagama maqlin markii nebiga loo keenana waa inkirayey sala allahu calayh waali wasalam labadaas xujaa marka labadaa jawaab bay ku sheegeen qaala xadaana nufayliyu qaala xada marka waxaa laga qaadanaya xadulqadafka marka inuu sideetan yahay in marka waxaan ujeedaa qofkii uu ku caddaado in lagu dhufanayo haddii laakiin maqduufku iska cafiyo shardi maahan yani m waa layska dhaafi karaa xadulqadafka cinda kaiirin min alculamaa haddii marka ninkii la qadfay uu yidhi anigu waa iska cafiye xaqan anaa lahay haddana waa u daayey waa yeeli karaa bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin xad waaye lamana cafi kara hadduu imaamka soo gaaro qال xdثna النufayliyu qال xadثna mحamed بن سلمة عan mحamed بن إسحاaq bhada الxadiiثi lam ydkur caaئiشhaةa caaئiشha ma sheegin qaala faأmara birajulayni laba nin buu amray وamra'atin iyo naag miman takallama bاlfaaxishati kuwaasoo ka mid ahaa dadkii faaxishada ku hadlay xasaana bna haabitin وmisلaxa bna أhaafa ayuu u yeedhay qaala النufayliyu wayaquuluuna waxay dhahayaan almarأaةu xamnaة bintu jaxshi weyaan marka qofki qof yidhaahdo horena waa u soo marnay qofkii yidhaahdo hiblaayo anaa ka sinaystay ciyaalo suuqa dadkan marka ilmahan ciyaalo suuqa waxyaabaha ay yidhaahdaan waayo haddii marka isagoo waxaas ku sheekaynayo afar qof ay maqasho hiblaayo waa ka sinaysta isagoo leh laba qofaan ujeeda ay maqlaan markhaati ka noqon kara ictiraafkiisii naagtii inta loo yeedho ay tidhaahdo aniga maya ninkan igama sinaysanin isaga marka in la xado waayo xadulqadaf siddeetankiina lagu dhufto asagiina zinow isku qiray xaddu zinana laga sameeyo haddii boqol ay ahayd iyo hadday rajmi ahayd hadhow marka ma u malaynaynin iyo waxaan inay ka dhalanayn aniga u malayn maynin iyo maya waxma noqonaysa khatar waay marka arrintaa iyadaayb waxaa kaloo iyadana lamida waxaan dadku ay leeyihiin ay dhahayaan caydan tirada badanoo iyadana qadafka iska anacam ayb hooyadaa saasaa la yeelaa iyo walaashaa saasaa la yeelaa iyo waxaasoo dhan waxa waa qadaf siddeetan karbaash buu leey marka haddii la samayn lahayna caydoo joogsanahay laa shaka suuqan baabuurtan iyo meelahan yacnii suuqan waxa aan ka maqlayno ama dhegaheenna ay ku dhacayaan waxyaabo culculus oo aad u waaweyn waxa dhaliyeyna waxay tahay cuquubadii oon la fulinaynin ninkii yidhaahdaba hadday laba ku markhaati furto maxkamaddana la geeyo siddeetan dadka hortooda lagu dhufto mar dambe ma samaynayo dadkan wax kale ma yaqaanaan alla kacabsi waa ku yaraaday waasici diiniga waa ku yaraaday marka waasici xuduudda inay marka la sameeyo ayb oo taa marka haddii la helo inay yaraanaysaa dareemeed marka ilaah in laga cabsado waxaas ilmihii yaryaraay waa ku korayaan dadkii waaweynaayo waxaas sheegayay maqlaayaan ilmihii yaryaraana waa ku korayaan ayb waxaana loo jideeyey xadulqadafka sawnan lilacraab acraadda in la ilaaliyo oon lagu xadgudbin cirdiguna wuxuu ka mid yahay marka daruuriyaadka shantaa buu ka mid yahay meesha maalin walba marka cirdi iyo habar un in la caayo maaha wax fiican maaha sharcigu marka xuduuddan iyo cuquubo cuquubadan ayuu ku ilaaliyey baabu اlxaddi fi اlkhamri baabun hada kani baabu baabu اlxaddi baabu bayaani xukmi اlxaddi xadkii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay fi اlkhamri khamrada yacni la cabbaayey xadkii ka waajibaaya caddayntiisiiba u baab yahay khamro marka halkan la joogo kullu muskir waa iska khamro waay sida xadiidkan kitaabuulashriba aan ku soo marnay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana alxasan bnu caliyin wmoxamed bnu lmusanaa wahada xadiiduhu qaala xadaana abu caasim can ibni jurayjin can moxamed bni cali bni rukana can cikrimata can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nabiga lam yaqit ma waqtiyeynin fi lkhamri khamradii xaddan xad uma yeelin khamradii xad uma uusan yeelin nebiga sala allahu calayh ali wasalam yani maxaa laga wadaa xad uma yeelin macnaha wuxuu ka wadaa tiro go-an uma samaynin tiro go-an oo qofka la karbaashaayo uma uusan yeelin wa qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi shariba rajulun nin baa cabay fasakira fasakira waa sakhraamay faluqiya waa lala kulmay yamiilu isaga oo leexleexanayaa la arkay nacam oo dhacdhacaya macnaha faluqiya huwa isagii baa lala kulmay yamiilu ay maa'ilan xaal uu yahay mid leecleecaya fi lfaji dariiqa waasica ah dhexdiisa isagoo ku dhacdhacayo ku leecleecayaa la arkay fanduliqa bihi ila اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ayaa lala aaday oo loola tegey falamaa xaadaa markuu la sinaaday daara alcabaas cabaas nebiga adeerkiis gurigiisa markuu la sinaaday infalata waa fakaday waa orday fadakhala calى alcabaas cabaas buu u galay faاltasamahu waa ku dhegayma fadakira dalika linabiyi fadukira dalika linabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga arrinkii loo sheegay fadaxika nebiga waa qoslay wa qaala waxa uu yidhi afacalahaa oo ma sameeyey sidaas walam ya'mur fiihi bishayin waxna ma amrin nebiga sala allahu calayh ali wasalam xadiidka marka isnaadkiisu waa daciifoo moxamed bnu cali bni rukaana ayaa jahaala ku sugan tahay matnigiisana muaali mukhaalafaa ku jirta axaadiidta saxiixa buu khilaafsan yahay ayb wuxuuna tusayaa maxaa yeelay xilligii nebiga xad waa lahaan jire nacam khamrada xad bay lahaan jirtay qofkeeda lagu dhufto ayb xadiidka marka uu leeyahay lam yaqit fi lkhamri xaddan iyada marka khamradu xad ma lahayn miya iyo taaqiid xadiidka muslim uu warinaya abu daawuudna uu keeni doono ayaa wuxuu dhahayaa can xudayr bni اlmundir ana cuثmaana amara caliyan bijaldi اlwaliid weliid ibnu cuqba in la jeedno ayuu amray cumaan markii khamrada lagu helay cabdullaahi bnu jacfar buu marka wuxuu ku yidhi ijlidhu jeedal fajaladahu waa karbaashay marka falamaa balaga arbaciina cali marka meeshuu fadhiya waa tirinaa xadkii afartan markuu gaaray qaala amsik jooji buu yidhi marka jalada rasuulu llahi sal l slam arbaciina nebiga afartan buu jeedlay wajalada abu bakrin arbaciina abu bakrna afartan wajalada cumaru amaaniina cumarna sideed buu jeedlay wa kullun sunnatun afartanka iyo siddeetankaba waa sunno wahada axabu ilaya ayb marka xadiidka waxaa ku jira marka afartan in marka jeedalka xilliga nebiga la jeedli jiray ninka khamrada cadaa afartan inay ahayd xadiidkan marka waa daciif kaas marka tawqiiduu sheega marka madhabka shaaficigana sidaasuu ku dhisan yahay oo xaddu lkhamri waa afartan afartanka kale siddeetan in la gaarsiiyana waa bannaan tahay siddeetankaas kale marka waa taci afartanka kale waa tacsiir afartankan horena waa xad arbaciin marka waa xad arbaciinka kalena waa canaan iyo tacsiir ayb isaga marka wuu jamcinayaa wuxuu xilliga nebiga jiray xilliga cumar wixii jirayba dhammaan imaamkuna xaqu uu leeyahay inuu cuquubaadka waa siyaadin karaa tacsiir ahaan iyo canaan iyo waa u siyaadin karaa maxaa yeeley cuquubada maslaxadeeda waxay ahayd radci waa yeeli karaa marka imaamka qaala abu daawuud hada alxadiidu mima tafarada bihi ahlu اlmadiinati xadiidu اlxasan bni caliyin hada xadiidka xasan bin cali kan a waaye macnaha qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa abu damrata can yaziid bni اlhaad can muxamed bni ibraahim can abi salamata can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slam utiya birajulin nin ayaa loo keenay qad shariba cabay khamra soo cabay faqaala wuxuu yidhi idribuuhu garaaca faqaala abu hurayrata waxau yidhi abu hurayra famina adaaribu biyadihi waxaa naga mid ah nin gacantiisa ku dhufanayo dharbaaxayo wadaaribu binaclihi kabtiisa mid ku tumaayay ayaa nagu jiray wadaaribu bihawbihi maradiisa mid ku garaacayaa nagu jiray falama insarafa markuu gadoomay qaala bacdu lqowmi dadkii qaarkood baa waxay yidhaahdeen akhzaaka allaahu allah ku hoojiyo faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi laa taquuluu haakada sidaa ha dhihinina laa tuciinuu calayhi shayaan shayaan ha ugu kaalmayninina laa tuciinuu ha kaalmayninina ashayaana shayaanka calayhi isaga ha ku kaalmaynina korkiisa ninkan shayaan baa la degaya idinkii haddana haugu sii darinina markaa sidaa tiraa oo sii fogaanayaan yaan waxba lacaynayna iska dhaafa buu yidhi ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa isaga jeedalka ama yacnii xadka qofka khamrada cabay inuu fudud yahay gacan iyo maro lagu dhufto iyo waxaas inuu iska yahay yaa laga qaadanaya ayb mas'alo fiqhi ah weeyaan marka oo khilaafkeedana leh hal yushtaradu aljaldu fii xaddi shaaribi ninka khamrada cabe xadkiisa jeedal miyaa qasam ah mase jeedal shardi ma aha ikhtulifa fii dalika calaa alaaati aqwaal saddex qowl ayay culammadu isugu khilaafeen wa hiya awjuhun cinda shaaficiyati shaaficiyadana saddexdaas qowl oo culammadu isugu khilaaftay iyagu awjuh waaye yanii shaafici qowlkiisa maahan laakiin a'immadii madhabka istimbaadkooda iyo mas'aladan markay rogrogeen saddex wej baa shaaficiyada dhexdooda marka madhabka dhexdiisa ku sugan asaxuhaa marka saddexda wej wejka ugu asaxnimada badan yajuusu aljaldu biاsawdi wayajuusu wayajuusu اlikhtisaaru cala اdarbi biاleydi wاlnicaali wاhiyaab wejka ugu asaxsan wuxuu leeyahy labadaba bannaan tahay jeedalna waa bannaan yahay koralka qaar in lagu sameeyo haddii kab iyo ul iyo kab iyo gacmaha iyo cimaamadda iyo lagu dhuftana waa iska bannaan tahay wejkaas marka asaxa kaasuu ibnu xajar ku sheegay wejka asaxa marka waa labada waa bannaan tahay haddii qofku aan hadda ka hor lagu soo qabanin in laysaga fududeeyo oo gacmaha iyo maryaha iyo waxas lagu dhufto haddii nin dhowr kol lagu qabqabtay uu yahayna in markaa la kululeeyo oo canaanta lagu kululeeyo jeedal lala dhaco markaa ayb markaa wuxuu yidhi ibnu xajar wuxuu ku sii daray laba wej waa kaas marka wejka labaad wuxuu yidhi yatacayanu اljaldu wejka labaad wuxuu leeyahy jeedal baa qasab oo waajib ah ayb wejka kalena wuxuu leeyahay yataca saddexaad yatacayanu darbu jeedal ma bannaana waa in la gacan iyo lagu dhudhufto wejkaas saddexaad weliba wuxuu leeyahy haddii inta la jeedlo ou dhinto in diyo la siiyan ayb maxaa yeele xadiidkaanu wejkaas ku dhisan yahay marka wejka dambe xadiidkaanu ku dhisan yahay wejka asaxa isaga marka muxuu ku dhisan yahayna waxujatu raajixi annahu fucila fii cahdi الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam wejka raajixa xujadiisu waxaa weeyaan xilligii nebiga saasaa la sameeyey oo gacan iyo ul yaa lagu dhuftay walam yahbut naskuhu naskhigiisana ma sugnaanin waaljaldu jeedalkana fii cahdi saxaabati aa la sameeyey xilliga cumar iyo wax inkirayna ma jiran ayb oo diiday ma jiro fadalla calaa jawaasihi kanna inuu bannaan yahay kaasaa tusaayb oo xilliga cumar iyo xilliga cumaan iyo jeedalaa la qaatay waa ninka khamrada cab waa lagu dhuftay qof saxaabioo yidhi ma bannaanana ma lahaayo tan marka jawaas tanna labada inay marka bannaan tahay wejka asaxa ah kaanaa daliilkiis marka kaas waxaa kaloo laga qaadanayaa marka qofka dembi hadduu galo inaan shaydaanka loogu sii kaalmaynin wax allaala wax shaydaanka loogu kaalmeeyo wuxuu noqon karo dhan in laga dhaafo qaala xadaanaa moxamed bnu daawuuda bni abi naajiyata aliskandaraaniyu qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yaxya bnu ayuub waxaywat bnu shurayx wabnu lahyaca can ibni اlhaad بإsناaدiه ومaعنaaه qاal فيihi baعda الdarbi garaacistii kadib wuxuu ku yidhi ثuma qaala rasuul الlahi sl اه slam nebiga waxa uu ku yidhi liأصxaabihi أصxaabtiisa bakkituuhu carabka markaa ku ceebeeya ceebeeya buu yidhi bakkituuhu ceebeeya faأqbaluu calayhi waxay markaa waa ku jeesteen korkiisa yaquuluuna iyagoo dhahayo ama اتaqayta الlah war maa ilaahay ka cabsatid maxaa ilaahay uga cabsan weyse maa khashiita allaha ilaahay kama cabsanin wama staxyayta min rasuulillahi sal l slm war nebigii kama xishoonin oo nebigiioo joogaa yacnii khamri cabtay markaasaa lagu keenay ceebtaada balfiiri uma arsaluuhu waa iska sii daayeen ka bacdi marka tabkiid in lagu sii samayn karo tabkiidku sifadiisuna sidaan waay ducaa kala duwan ogow marka ilaahay ha ku hoojiyo habaar waay taas ceeb maahan ceebayn maahan waa taas marka shaydaan u kaalmayn waay laakiin middaan yacni tan oo ah in la yidhaahdo ilaahay ma maa ilaahay ka cabsatid maxaa ilaahay uga cabsan weyse ilaahay kama cabsanin nebigii baad isku ayaa ku hor ceebowda fiiri waxyaabahaas in la yidhaha marka waa bannaanta tabkiidka atabkiitu huwa atacyiiru bilisaan carabka in marka lagu caayo wa qaala fii aakhirihi walaakin quuluu dhaha buu ku yidhi markii dambena allaahuma kfir lahu allahuma arxamhu u duceeye ilaahu dembi dhaaf ilaahu u naxariiso wabacduhum yaziidu اlkelimata wanaxwaha ruwaadda qaarkoodna dadkaan markaa xaywo iyo ibnu lahyaca iyo yaxya bnu ayuub kelmad iyo wax lamiday siyaadinayeen qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa hishaamun xaa xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can hishaamin almacnaa can qataadata can anas bni maliki ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga jalada fi lkhamri khamradii buu ku jeedlay biljariidi laantimireed wاlnicaali kab wajalada abu bakrin arbaciina abu bakrna afartan buu jeedlay falamaa weliya cumaru cumar markuu madax noqday daca annaasa dadkiibuu u yeedhay faqaala lahum wuxuu ku yidhi ina annaasa dadkii qad danow waxay u dhowaadeen min alriifi dadkii meelaha beeraha iyo timirta geedtimireedyada iyo beerihii bay u dhowaadeen alriif waxaa la yidhaha dhulka baadiyaho beeraha iyo geedgeed geedmiroodka u ka baxayan markaa dadkii timirtii iyo dhulkii beerihii bay u dhowaadeen buu yidhi markaa ninda beerihii ka ag dhow oo timirtii laga samaysanayo khamrada iyo cinabkii meeshuu ka baxaya ninkii ka ag dhow inuu sakhraamo waa laga yaabaa waxaa cabo waqaala musadadun musadad waxa uu yidhi min alquraa waalriif magaalooyinkii waaweynaa iyo baadiyihiiba waa gaareen dadkii waa u dhowaadeen famaa tarawna maxaad arkaysaan fii xaddi alkhamri yacni khamro cabkii baa batay waa seed u aragtaan khamrada xadkeeda faqaala lahu cabduraxmaan ibnu cawf baa wuxuu ku yidhi naraa waxaan arkaynaa an tajcalahu inaad ka dhigto ood ka yeesho ka akhafi alxuduudi xuduud midda ugu fudud inaad ka dhigto fajalada fiihi amaaniina siddeetan buu ku dhuftay xuduuddii marka xadulqadafka ugu yar waa siddeetan siddeetan oo gaarsiiyey marka walidaalika imaam maalik isagu wuxuu qaatay xaddu lkhamri amaanuun saasuu yidhaahdaan khamrada xadkeeda waa siddeetan cinda almaalikiya ninka khamrada cabaa siddeetan baa lagu dhufanaa qaala abu daawuud rawaahu bnu abi caruubata can qataada can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam anahu jalada biاljariidi waاlnicaali arbaciina afartan buu ku dhuftay warawaahu shucbatu can qataada can anas can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali wasalam daraba bijariidatayni nebigi sala اllahu alيyه ali wasalam wuu garaacay bijariidatayni buu wax ku garaacay laba laamood naxw aarbaciin afartan oo kale imaam xadiidkan marka abu daawuud uu tacliiqiyey mucallaq ahaanta uu ku soo saaray muslim baa wariyey alimaamu nawowi marka xadiidkan towjiihiisa laba qowloo ku sheegay oo wuxuu yidhi ikhtalafuu fii macnaahu xadiidkan macnihiisa waa laysku khilaafay faasxaabunaa yaquuluuna annaga asxaabteenna shaaficiyada waxay leeyihiin buu yidhi macnaahu ana aljariidatayni kaanataa mufradatayni labadan laamood oo nebiga uu wax ku garaacay laba kala gaaray ahaayeen misku duubnayn jalada bikulli waaxidatin minhumaa cadadan jeedalka yacnii laan kasta tiro ayuu ku garaacay laanta kalena tiro ayuu ku garaacay ayb xataa kam xataa kamula min aljamiici arbacuuna ilaa labadii laamood tanna qayb baa looga garaacay tanna qayb markii laysku darana afartan ay gaarayeen saasay ku fasireen buu yidhi asxaabteenna innaga ayb wa qaala aakharuuna culimo kalena waxay yidhaahdeen miman yaquulu jaldu اlkhamri amaanuun culimmada iyaga dhahayaan khamrada xadkeedu waa siddeetan waa maalikiyadee iyagu waxay dhaheen macnaahu xadiidkan macnihiisa waxaa weeyaan annahu jamacahumaa labada laamood waa isku duubay waa isku qabtay annahu jamacahumaa faxaddahu bihimaa markaasu ku garaacay labadoodiioo marka isku duuban marka saas ballar loogu garaaco tiiba marka afartan jeerna uu tiriyo siddeetanba a ka xasilaysa marka ile laba laamood waa laan kasta afartan laanta kalena afartan bay noqonayna labadii uloodoo saa isugu duuban haddii saas loogu garaaco saas afartan jeer siddeetana ku dhacday qofka ul kasta afartan ushanna afartan xadiidka marka macnihiisa labadaas laysugu khilaafsan yahay wax hadda tilmaamaayo oo labaatan yacnii ulaha waa isku duubnaayeen iyo dhahayana ma leh xadiidka marka sida caadiga caamka marka in laga kuwii marka xadiidkii dhahayay nebiga afartan buu jeedlay ee cali uu nebiga ka wariyey sariix ah baa marka la qabsanaya xadulkhamri wa arbacuun siddeetanna tacsiira lagu gaarsiin karaa sidaas in laga la yidhaahdaa wanaagsan قال xdثna مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال xdثna عبدالعزيز بن المختار قال xdثna عبداللahi الdاnاج قال xdثنيi xضyر بن المنذر الرقاشي أبو ساسان قال شhهدت cثمان بن عفان xضyn waa marka ninkan magaciisa bضاad muؤتlفka ee مkhتلفka ninkan yacnii xudayn ibnulmundir mooyaane inta kale xusayn waay ayb suyuudiga alfiyadiisu waatuu ku sheegi jirayb ilaa abu saasaan saasoo kale u dhihi jiray abu saasaanka kan waa uu sheegayo qaala shahidtu cuثmaana bna cafaan ayaan xaadiray goobjoog ka noqday oon goobjoog ka ahaa cuثmaan wa utiya iyo isagoo loo keenay bilweliid bni cuqba weliid bni cuqba loo keenay ayb walaalay ahaayeen marka hooyadiisaa dhashay hooyay ahaayeen fa shahida calayhi xumraanu warajulun aakhar xumraan mowlaa cuhmaan iyo nin kalaa ku markhaati furay fa shahida axaduhumaa midkood uu ku markhaati furay annahu ra'aahu inuu arkay isaga yashrabuhaa isagoo khamradii cabaayo yacni alkhamra wa shahida alaakharu ka kalena wuxuu ka markhaati kaca annahu ra'aahu inuu arkay yataqaya'uhaa isagoo matagaayo khamradii faqaala cuثmaanu cuثmaan waxa uu yidhi inahu lam yataqaya'haa ninkan ma matagin xataa sharibahaa intuu ka cabin ninkan yanii qamradii ma matageen hadduusan cabin buu leeyahay waa cabay marka matagaani inuu cabay deliil uu yahay ayb marka laba markhaati buu xisaabay marka meesha faqaala cuثmaanu cuثmaan waxau yidhi inahu lam yataqaya'haa xataa sharibahaa faqaala licaliyin cali buu wuxuu ku yidhi aqim calayhi اlxadda xadka ka og faqaala caliyu cali waxa uu yidhi lilxasan xasan uu ku yidhi xasan bin cali waaye aqim calayhi alxadda ordoo xadka ka oog ninkan garaac faqaala alxasan xasan waxa uu yidhi walli waxaa u dhiibtaa xaarahaa kulaylkeeda iyo shiddadeeda man tawallaa qofkii tawalliyey qaarahaa man tawallaa qofkii yacnii tawallisiiyey qaarahaa yacnii qabowgeeda ayb yani wuxuu ka wadaa wlli اlcuquubata wاdarba man tuwalliihi اlcamala ayb wاnafca ninkii aad dadka aa shaqada u dirsatay oo camalka u dhiibatay oo nafciga aa u diratay oo nafciga yacnii aa u dhiibtay cuquubada iyo adayga iyo shiddadana iyaga u dhiib ani iga wareeji buu yidhi shaqadaan ma rabeen yani marka welli xaarahaa man tawallaa qaarahaa waxay tahay yani kulaylkeedana waxaa u dhiibtaa ninkii fudaydkeeda haystay nacam higadaa buu yidhi aniga marka ayb aniga madaxna maahay waxna ma haayo howl ma hayo marka adaasan marka madaxtinimo jacayl iyo madaxtinimo ka tagtay rabid ou raba maahan maxaa yeeley isagoo haystowba ka tegeyba nacam ayb laakiin wuxuu diidaa mas-uuliyaadkaas iyo tabiicada iyo waxyaabahaas oo dhan marka qabowgeedii iyo raaxadeedii ninkii aa u dhiibtay kulaylkaanna u dhiib buu yidhi nacam iyo garaacistaan iyo ninkaana ay sila boodboodaan ee ayb faqaala caliyun cali waxau yidhi licabdullaahi bni jacfar uu ku yidhi aqim calayhi lxadda cabdullaahi bni jacfar adiga ka og marka xadka qaala faakhada sawda jeedalkii buu qaatay fajaladahu waa jeedlay marka faakhada sawda waxay deliilu tahay marka jeedal in lagu tumaayo saxaabadii saasay marka sameeyeen mana ay munkirna ma jirin fajaladahu marka wuu jeedlay wacaliyun calina yacuddu oo u tirinayo falamaa balaga arbaciina afartan markuu gaaray qaala xasbuk ayb jalada الnabiyu salى اllahu عalيه ali wslam arbaciina nebigu afartan uu jeedlay sibuu qaala wajalada abu bakrin arbaciina wacumaru ثamaaniina buu jeedlay wakullun sunaة wahada axabu ilaya kana ana laii jacayl afartankan ayb ayb xadiidkan marka dhowr xugunba waa laga qaadanaya awalan cusmaan waxaa laga fahmaa muxaabaad iyo dad jeclaysiga ay ku tuuraan khawaarijta iyo dadkan yacnii isaga marka eedeeyo inaynan jirin maxaa yeelay ninkan walaalkiis ahaa xadkii ugama naxariisanin waa ka oogay marka waxayna tusaya marka cusmaan diintiisa iyo yacnii cadligiisa iyo tan alle inuusan cidna uga yacnii uga leexleexi jirin ayb midda kale xadiidku marka mas'alo kalea marka ka soo baxayso mas'aladaas waxay tahay qofka matagga khamro oo matagaya la arkay ama khamradiioo ka soo uraysa la arkay ma lagu xadi karaa waxaa muuqanaysa cusmaan waxa uu yidhi innahu lam yataqaya'ha xataa sharibahaa markhaatidii kale booskeeda waxaa laysaga dhammaystiray marka matagii hadduusan cabin ma matageenuu yidhi masaladaana marka fiqi ahaan marka culimmadu way ka hadlaan oo xadkii marka ma ku sugnaan karaa urka qamri laga uriyey qofka iyo matag uu matagaayo iyo wixii lamida qaala ibnu cabdilbar fi listidkaar alxaafid abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar kitaabkiisa istidkaarka wuxuu ku yidhi juska toddobaad safxada lixaad wfiihi اlqadaءu bاlxaddi calىa man wujida minhu riixu اlkhamri waxaa laga qaadanaya buu hi xadiidkan qofkii khamrada urteeda laga dareemo xad in la xadaayo ayb wahada mowdicun ikhtalafa fiihi اlculamaa waa meel culammadu isku khilaafeen buu yidhi meeshaan qadiiman hor faruwiya can cumara bni khaaab cumar bn khaaab waxaa laga wariyey radia اllaahu canhu wacabdillaahi bni ayb cumar bn اkhaaab iyo cabdillaahi bni mascuud wamaymuunata zawji الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam waxaa laga wariyey annahum kaanuu yarawna alxadda calaa man wujida minhu riixu اlkhamri qofkii khamrada urkeeda laga dareemo xad inuu ku waajibayey qabeen cumar cabdullahi bni mascuud maymuuna xaaskii rasuulka sal l slam ayb oo ibnu mascuudna nin buu sidaa isagoo qur-aan akhrinaya ibnu mascuud yaa mid soo booday markaasuu wuxuu yidhi sidaan qur-aan maahan buu yidhi nacam aa u akhrinayso wax jira maahan markaasuu ibnu mascuud wuxuu yidhi ma adaa ii sheegaayuu yidhi nebigaan ku afkiisa ka qaatay yuu yidhi sidaanu iigu akhriyey yuu yidhi ninkii baa marka waxaa ka soo go'day marka raa'ixadii khamradii baa marka ibnu mascuud u soo urtay waa la fiiriyey nin khamradii ay ka soo uraysa markaasuu wuxuu yidhi qur-aankiina waa ku iftiroonaysaa rijsi iyo najaasna waa cabaysaa yuuhi waa ku jeedlayna yidhi marka jeedalkiibuu ku dhuftay nacam bimujarad marka raa'ixadaas cabdullahi bin mascuud marka uu kugu karbaashay ninkan cumarna sidoo kale laga wariyey maymuuna iyadana gurigeeda qof saasoo kale soo galay raa'ixadii waxay waxay ka dareentay khamrada markaasay waxay tidhi ha la wada ninkan ha la soo xado mar dambana gurigeygiiuusa soo gelin saddexda aharba waa keenay ibnu cabdilbar istidkaarka annahum kaanuu yarawna alxadda calaa man wujida minhu riixu اlkhamri wahuwa qowlu maalik waasxaabihi waana imaam maalik qowlkan uu qabay asxaabtiisuba say qabaan wa jumhuuri ahli اlxijaaz wa qowlu jumhuuri ahli اlxijaaz ahlu xijaaz badankoodna sidaasay qabaan ayb wax kastoo muskirana waa la mid oo wax kastoo wuxooda yarba ay wax sakhraaminayaanna la mid baabkaas ay gelaya ayb markaasuu ibnu cabdilbar yidhi wakhaalafahum fii dalika jumhuuru ahli اlciraaq reer ciraaq badankood way khilaafeen wa طaa'ifatun min ahli اlxijaaz iyo qayb reer xijaaz ah faqaaluu waxay yidhaahdeen laa xadda calaa axadin fii raa'ixati اlkhamri qofna korkiisu xad ma noqonaayo khamri ka soo urtay darteed wa qaala caطaa'u bnu abi rabax waxa uu yidhi qad yakuunu raa'ixatu min asharaabi aladii laysa bihi ba'sun waxaa laga yaabaa sharaab aan in la cabaa dhib aysa lahayn khamradayna uu war ekaado ayb sharaab iska bannaanaa khamradii inay isku ur noqdaan baa laga yaabaa buu leeyahay caطaa bn abi rabax ayb oo waxyaabaha qamiiro cajiinka iyo waxa lamidkaa laftirkooda iyo waa usoo shiiri karaan sidaas khamrada oo kale camru bnu dinaarna waxa uu yidhi laa xadda fi الriixi ur xad kama waajibo wa bihi qaala shaaficiyu wa abu xaniifata imaamu shaafici iyo abu xaniifana sidaas bay yidhaahdeen wa asxaabuhumaa iyo asxaabtooda shaaficiyada iyo xanafiyaduba saasay qabaan ibnu cabdilbar isaga marka wuxuu doortay ayb in urkaas qofka ka soo urtay khamradaas in loo xadi karo qowlkaasuu doortay aad bowna uga sii hadlay wuxuuna aad u radiyey weliba ibnu qutayba kitaab matbuuca oo uu leeyahay ibnu qutayba oo layidhaha kitaabu ulashriba ayuu ku dhigay yacni waxyaabo uu ku qoray oo mas'aladan ay ka mid tahay iyo ayuu aad intuu u niqaashay ayuu wuxuu yidhi wax ka jira male buu yidhi aahaarta saxaabaduu keenay hadal aad u kululna marka waa sii raaciyey nacam oo wuxuu ku tilmaamay marka qowlkaas uu kitaabul ashriba ku dhigay in yacnii qowl markaasi mukaabara inay ku jirto ayuu sheegay nacam iyo jahaala isagoo marka saasuu ku tegey ibnulmundir laakiin waxaa la yaab leh ibnulmundir kitaabkiisa ishraafka qowlka shaafici wuxuu ku daray imaam maalig uu qowl isku qowl ka dhigay nacam oo wuxuu yidhi qowlka alimaamu shaafici fii hadihi اlmas'ala wuxuu ka dhigay inuu yahay urka qofka hadday ka soo urto khamro in la xadayo ishraafka marka wuxuu ku yidhi juska toddobaad sidaasuu ku sheegay nacam faqaalat طaa'ifaة yuxaddu bixadiiثin habata can cumara bn الkhaطaab anahu jalada man wajada minhu riixa الsharaabi alxadda ayb taaman xad dhammaystiran buu marka xaday qisadaas cumar uu keenay markaasuu yidhi wabihi qaala ibnu mascuud ibnu mascuud sidaasuu yidhi wamaalikun washaaficiyu maalik iyo shaafici kutubtaanna waxaan ku aragnay marka madhabka yacni furuucda ahna yacnii qowlka ay shaafici ka sheegaan ama madhabka mashhuurka ku ah waxaa weeyaan inaan ur iyo matag iyo aan qofka loo xadaynin oo xaddulkhamra inuu ku sugnaanayo bayina iyo iqraar bayina iyo markaa iqraar uu sameeyey in markaa uu ku sugnaanayo ibnu abi hurayra oo ka mid a asxaabu ulwujuuh min ashaaficiyati ka mid ah isagu wuxuu yidhi wuxuu arki jiray in la xadaayo bimujarad alkhamr khamrada ilaa inuu shubha la yimaado maahane markaa xadka lagu riixo hadduusan shubha la imaanin urkaas waa lagu xadaa buu dhihi jiray ibnu abi hurayra laakiin almashhuuru fii kutubi اlmadhab waxaa weeyaan annahu laa yuxaddu biriixin aw qay'in ma tag iyo ur midna marka ma lagu xadaayo marka kolley ibnulmundir qowlkan hadalkan yani qowlkan shaafici u nisbaynaya taxriiru u baahan yahay ayb ishraafka saasuu dhigaa waxaa laga yaabaa marka in qowl aqwaashiisa ka mida inuu yahay in aanu ahayn allahu aclam kulley laakiin sida mashhuurka ibnu cabdilbarna uu ka sheegay shaafici waa sida kale inaan lagu xadaynin ur ayb weliba ibnu cabdilbar qowlka shaafici isagu waaba binafsihi buuba u sheegeen qaala abu daawuud waqaala alasmaciyu walli xaarahaa man tawallaa qaarahaa ay walli shadiidahaa adeegeeda waxaa u dhiibtaa man tawallaa hayinahaa qofkii qaatay fudaydkeeda qaala abu daawuud haakada wahada kaana sayida qowmihi wahada kan kaana wuxuu ahaa sayida qowmihi xudayn bnu lmundir abu sahsaan ayuu sheegaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ibni abi caruubata can idaanaaj can xudayn bni اlmundir can caliyin qaala jalada rasuulu اlahi sal l slm fi اlkhamri waabuu bakrin arbaciina wakamalahaa cumaru amaaniina wakulluhu sunnatun baabun ida tataayaca fii shurbi اlkhamri idaa tataayaca dadkii hadday isku raacraacaan oy ku daataan hadday ku daataan dadkii fii shurbi اlkhamri khamrada cabiddeeda see la yeelayaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abaanu can caasimin can abi saalix dakwaan can mucaawiyata bni abi sufyaan qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam idaa sharibuu اlkhamra khamradii hadday cabaan fajliduuhum jaadla uma idaa sharibuu fajliduuhum uma idaa sharibuu fajliduuhum uma in sharibuu hadday cabaan fajliduuhum uma in sharibuu hadday cabaan faqtuluuhum dila shan jeer hadday cabaan dila xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka shanaad ama marka afaraad haddii qofka khamri lagu soo qabtay in la dilaayo alimaamu tirmidi xadiidkan markuu sheegay wuxuu yidhi waalcamalu calaa hada alxadiidi xadiidkii wuxuu sheegay ninkii khamrada wax badan lagu soo qabtay oo nebiga uunan dilin wuxuu yidhi marka waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda caamati ahli اlcilmi in mar walba la jeedlaayo la dilaynin ayaa ahlucilmiga camalkooda uu yahay laa naclamu baynahum ikhtilaafan khilaaf kuma ogin buu yidhi dhexdooda fii dalika fi اlqadiimi wاlxadiidi horay iyo dambaba wax khilaafa uma ogin wa mima yuqawi hada maa ruwiya can الnabiy sal ا l slam waxaana xoojinaya xadiidkii lagu wariyey oo la wariyey ahaa min أwjuhin kahiiraة أnahu qaala laa yaxilu damu اmri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila اllah وaanii rasuulu الlah ila bإxdaa ثaلaaثin annafsi biالnafsi wاhayibi الzani wataariki lidiinihi ninkan gaalna maaha nin nafgooyeyna maaha nin zaanilmuxsanna maaha maxaa loo dilaa m qulnaa wuxuu yidhi marka waxaan ahay waqad xaka اlاtifaaqa qablahu imaamu tirmidi hortiis waxaa itifaaq sheegay ayb alاtifaaqa qablahu calىa tarki qatli man takarara minhu shurbu اlkhamri أkara min ثaلaaثi miraarin alimaamu الshaaficiyu fi اlum ijmaaca waxaa kaloo sheegay tirmidi ka hor imaamu shaafici kitaabkiisa umka oo wuxuu yidhi wاlqatlu mansuuq bihada اlxadiiثi qatliga waxaa lagu nasakhay xadiidkan xadiid qabista bni du'ayb buu ka wadaa wahada mima la اkhtilaafa fiihi bayna axadi min ahli اlcilmi calimtuhu qatligaas in la nasakhayna wax khilaafa oo aan u ogahay ma jiro xaafidka fatxulbaariga ibnulmundirba wuxuu ka sheegay inuu yidhi kaana alcamalu fii man shariba alkhamra an yudraba wayunakkala bihi uma nusikha biاlmri bijaldihi fain takarara dalika arbacan qutila uma nusikha dalika haddana waa la nasakhay biاlahbaari اhaabitati baa lagu nasakhay axaadiidtii sugnaatay wa biijmaaci ahli اlcilmi iyo ahlucilmiga ijmaacooda lagu nasakhay ilaa man shada miman laa yucaddu khilaafuhu khilaafan ilaa dad aan khilaafkooda khilaaf lagu tirininba daahiriyada oo kale mooyaane alimaamu nawowi isagana sharaxa muslimka sidaasoo kale wuxuu yidhi biana alijmaca dalla calaa naskhi hada alxadiidi fii qatli shaaribi اlkhamri ijmacaa tusay buu yidhi wakadalika qaala ibnu salaax ibnu salaaxna culuumulxadiidka sidaasuu ku sheegay laftirkiisa qaar baa laakiin iyaga marka sidiisa iskaga waday oo ijmaac aan sheegin khaaabina marka arag sida uu ku tegay wadahaba alkhaaabiyu ilaa ana alamra qad yaridu bilwaciid khaaabi wuxuu yidhi faqtuluuhumtan waa amar waciid iyo guulguul un ku yimid waaye markaasuu yidhi alamru qad yaridu bilwaciid walaa yuraadu bihi wuquucu اlficli amar baa laga yaabaa in la rido laakiin inuu dhaco inaan la rabin keliya un dadka in lagu guulguulaa la rabaa bis ee in la sameeyo qasadku maan kan saasoo kale waayuu leeyahay khaaaabi ayb ibnulqayim tahdiibu sunanka wuxuu ku yidhi aladii yaqtadiihi daliilu ana alamra biqatlihi laysa xatman amarkan lays amray in la dilaa xatmi maaha qasab maaha walaakinahu tacziirun so ibnulqayim wuxuu leeyahy dilkan hala dilo layidhi waa tacsiir bixasabi almaslaxati maslaxadaadbasay la eg tahay faidaa akara annaasu min alkhamri dadkii hadday khamradii ka badsadaan walam yanzajiruu bilxaddi xadkiina ay ku joogsan waayaan fara'a alimaamu an yaqtula fiihi qatal imaamkii tacsiir waa u dilaa buu leeyahay halkaa marka mas'alo lagu dood badan ka dhalataa imaanaysa marka oo mas'aladaa dooda ku jirtaa waxay tahay horta tacsiirtu dil ma la gaarsii karaa tacsiirta iyadan khilaaf badan baa ku jira iyadan xadiid baa noo imaan doona baabu tacsiir wuxuu leeyahay abu daawuud xadiidka bukhaarina waa wariyey toban jeeda lama dhaafsiin karo wixii tacsiir ah toban lama dhaafsiin karo imaam axmed kaasuu qaatay imaamu shaaficina ilaa arbiciin in la gaarsiin karo arbaciin arbaciin waa xadka inta ugu yar waayo haddii laga badiyo xad bay gelayn marka imaam maalig isaga wuxuu qabaa tacsiirtu xad ma lahan meelay ku eg tahay ma leh jariimada qadarkeedaa lala ekaysiinaan wuxuu leeyahy isaga marka hadday jariimadu keenayso in la badiyo xadka boqol iyo waa la gaarsii karaa xataa sababta waxay keensanayaan marka qisada ibnu taymiyana mas'aladaa baxdiguu ku leeyahay majmuuculfataawaha uu leeyahay isagu tacsiirtu xuduud ma leh meelay ku eg tahay ma jirto bal haddii imaamku uu u arko dil qof qof in la dilo hadduu u arko maslaxo waa dilayaa buu leeyahay oo fasaad darteed buu u dilayaa wuxuuna deliil uga dhiganayaa sabiiq ibnu cisl cumar markuu dilaayay boqol jeedaloo madaxa uga dhufteen boqol sabiiqna waxa uu sameeyey xad waxa uu sameeyey marka tacsiir ahaana loo dilayo xuduud ma ahayn xad hadda khamri ou cabay iyo zino uu sameeyey ma ahayn waxaan u jeedinahay marka mas'alada sidaasoo kale ah qisadaa marka sadiiq ibnu cislin buu qabsanaa koow mas'alo kaleu qabsanaya xadiid kaleo wuxuu leeyahay xadiid kaleu qabsanaya uu leeyahay idaa buuyica likhaliifatayni faqtuluu اlaakhira minhumaa laba nin haddii dadka ay la mubaayacoodaan labadooda mid ka dambeeya dila xad maa loo dilaa qofkaas maya xad ma loo dilahay haddii la yidhaha laa yaxillu damu mri'in muslimiin ilaa biixdaa alaain saddexda tow ku jiraa marka waayay ninkan ma nin ridoobay miyaa ma ridoobin saas laguma ridooban ayb nin naf gooyey weli ma aha xataa yuqaala annafsu binafsi nin zinaystay maaha maxaa loo dilaa marka tacsiir waayo u leeyahy ibnu taymiya marka fasaadka ka dhalan doonaa la xasminaya meesha lagu xiraya lagu goynaya masaladaasoo kaleo marka qabsanaya iyo masaa'il fara badan tii xataa ninka luudiga alliwaadka sameeyo dilka la dilaayey wuxuu iska gelinaya isaga min baabi tacsiir waa loo dili karaa fasaadkan dadka inaysan baranin darteed marka masalada mara ibnu daqiiqilciidna isagu ibnu taymiyowba ku radiyey masaladaas maan oo wuxuu leeyahay bacdu alcasriyiin wakhtiga dadkan nala casriyey qaar ka midabaa waxay ku tageen buu yidhi sidaas ibnu taymiya marka uu radiyey ibnu xajarna wuxuu sii tacqiibiyey ibnu daqiiqilciid nacam marka iyada marka mas'aladan waxay ku xidhan tahay tacsiir qof ma lagu dili karaa ma sameye ibnulqayim hadda markuu leeyahay tacsiir ahaan yaa loo dilaa marka shanaad ama markii haddii loo arko xatmi maahano waajib maaha dilkan marka uu leeyahay farac waxay ka tahay marka masaladaas walidaalika ibnulqayim isaga wuxuu ka mid yahay dadka ibnu taymiya masaladaa ugu nusreeyey ugu gargaaray wax fara badanna la yimidoo keenay xataa wuxuu leeyahay ibnu taymiya mubtadica haddii loo arko fasaadkiisa inuu badan yahay ou dadka diinta ka khalqalinayo ka fasaadinayo hadduu imaamka ama culummada u arkaan maslaxo in la dilo in la dili karamajmufataawa ayuu ku sheegayaa marka hadalkaas alaa kullin marka baxdigii marka tacsiirto soo hormarana waa iska noqonayaqaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can xumayd bni yaziida can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slam qaal bihada almacnaa axmed shaakirna mas'aladan aadu ugu dooday isagana baxdi buu ka qorayoo maqaalaadkiisa ku jiraa jiro oo uu leeyahay qofka khamrada caba marka shanaad in la dilaayo isaga xadiidkan waa muxkam uu leeyahay mansuuqda laakiin waa iska qowl shaad ah maadaama culimmadii tirmidi iyo a'immadii hore shaafici iyo ijmaac ay sheegayaan lama sahlana marka can ibni cumar ana rasuula اllahi sal l slm qaala bihada almacnaa qaala waaxsibuhu qaala fi اlkhaamisati in sharibaha faqtuluuhu qaala abu daawuud wakada fi xadiidi abi quطayf fi اlkhaamisati qala xadaثna nasr bnu caaصimin اlanbakiyu qala xadaثna yزيid bnu haarun alwaasiطiyu qala xadaثna bnu abi di'bin can اlxariث bn cabdالرaحman can abi salmta can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal اه l slam ida sakira fajliduuhu uma in sakira fajliduuhu uma in sakira fajliduuhu fain caada الraabicata faqtuluuhu mar afraad haduu u laabto dila qال أbو dاود وkda xadيiث cmر بن أbي سلمة عن أbيه عن أbي هريرة عن النبي slى الله عليه ولي وsلم إda شhرب الخمر فاجلدوuه faإn cاad الراaبcة fاqتلوuه وkda xadيiث سhayل عن أbي صالح عن أbي هريرة عن النبي slى الله عليه ولي وsلم in شhربوا الراaبcة fاqتلوuهم وkda xadيiث بن أbي نcم عن بن cمر عن النبي صلى اه عيه وسلم وkda xadيiث cبدالله بن cمر عن النبي slى الله عليه ولي وsلم والشhريd can النabiy sal ا ly slm wkada xadiiثu shariid wa fii xadiiثi اljadaliyi can mucaawiyata ana الnabiya salى اllahu عalيه alي wslam qaala fain caada fi الثaaliثati aw الraabicati faqtuluuhu yanii riwaayaadkii qaar shan bay dhahayaan qaar waa ku shakinayaan saddex ama afar intooda badanna marka afaraaday leeyihi qaala xadaثna أxmed bnu cabdة الضabiyu qaala xadaثna sufyaan qaala الزuhriyu أhbarana can qabiiصaةa bni du'ayd أن النبي صلى الله عليه لي وسلم qال mن شhرب الخمر فاجلدوuه fain cاada فاجلدوuه fain cاada فاجلدوuه fain cاada في الثالiثة أو الراaبcaةi fاqتلوuه faأtiya برaجuل marka nin baa loo keenay qad شharba soo cabay fajaladahu waa jeerday uma utiya bihi fajaladahu uma utiya bihi fajaladahu ثuma utiya bihi fajaladahu warufica الqatlu dilkii markaa waa la kor yeelay buu yidhi mr wakaanat ruksatan ruksa bayna ahayd marka taas ijmaaca marka xadiidkan buu cuskan yahay marka sooma aragti markii dambe dilku waa layska dhaafay alkore qaala sufyaanu xadaثa الزuhriyu bihada اlxadiiثi buu sheegay wacindahu mansuur bnu اlmuctamir wa mikhwalu bnu raashid labadoodaas ay joogaan faqaala lahumaa wuxuu ku yidhi kuunaa ahaada waafideey ahli اlciraaq ahluciraaq laba u wafdiso bihada اlxadiiثi ugu wafdiso noqda yani zuhri wuxuu leeyahy laba xadiidkan iga gaarsiiya reer ciraaq in dilka la nasakhay iga gaarsiiya labadiinnan oo wafdi iga xaggayga ka noqda oo xadiidkan marka wafdi ahaan u qaata oo dadkii gaarsiiya u sheegay qaala xadaثna ismaaciil bnu muusa alfazaariyu qaala xadaثna shariiku can abi xasiin can cumayr bni saciidin can caliyin qaala laa adrii ma ogi ow maa kuntu laa adii laa adii ma diyeynaayo ow maa kuntu liadya mid diyeynaya ma ahi man aqamtu calayhi xaddan qofkan xad korkiisa ku oogay ilaa shaariba alkhamri maahane fa ina rasuula اllahi sal l slam rasuulka lam yasunna fiihi shay-an isaga sha'nigiisa waxba kama jidaynin inamaa huwa shay-un qulnaahu naxnu siddeetankuu ka wada inamaa huwa shay-un waa shay qulnaahu naxnu annaga un aan nidhi sideetanka buu ka wadaa afartanka laakiin hore u sheegay inuu jideeyey nebiga sal l slam walidaalika waa la kala qaadaa marka afartan ka hore hadduu ku dhex dhinto wax diyaa ma laha waa nin idin sharciya ku dhintay dhexdiisa haddii uu afartanka dambe marka ku dhintana ma siddeetan baa lagu dhuftay waa dhintay diyaa la siinaa marka maxaa yeeley afartankan dambe waa ijtihaad wixii marka imaamka ijtihaadkiisa uu ku halleeyana waa bixinaan marka haltay diyadaasi marka ma baytulmaalkaa laga bixinaa qasnada dowladda mase imaamka caaqiladiisaa bixinaysa qaraabadiisa imaamka caaqiladiisaa dhiibaysa ayb horena marka taan mid lamidaan uga soo hadalnay qaala xadaثna sulaymaan bnu daawuud almahriyu اlmisriyu ayb ibnu akhi rijdiina bni sacdin qaala akhbarana bni wahbin qaala akhbaranii usaamatu bnu zayd ana bna shihaabin xadaثahu can cabdiraxmaan bni ashar qaala kaanii anduru waaba anigoo fiirinaya ilaa rasuuli illahi sal slam rasuulka al'aana hadda hadda anuu nebiga arkayaad moodaaba saan u huba yacni wa huwa isaga oo fi rixaali isaga oo markaa yacnii ku dhex jiro gaadiidkii dhexdiisii dadkii yaltamisu raxla khaalid ibni اlwaliid degmooyinkii meelihii dadku ay degeen wey isagoo markaa wax ku dhex jiro yaltamisu uu raadinaya raxla khaalid ibni اlwaliid khaalid yacnii meeshii uu degay degmadiisii fa baynamaa huwa kadalika isagoo sida ah id utiya birajulin nin baa loo keenay qad shariba alkhamra cabay faqaala linnaasi dadkiibu wuxuu ku yidhi idribuuhu garaaca faminhum man darabahu bاnnicaal dadkii waxaa ka mid a mid kabaha ku dhuftay wa minhum man darabahu biاlcasaa wa minhum man darabahu bilmiitakhati waa bikasri اlmiim watashdiid اta bilmiitakhati waxaa laga wadaa marka laanta qoyan qaala bnu wahbin aljariidatu radbatu laanta qoyan laan qoyanoo laalaabmaysa uma akhada rasuulu llahi sal l slam turaaban nabiga ciid buu qaatay min alardi dhulkii buu ka qaatay faramaa bihi waa ku tuuray fii wejhihii buu ku tuuray wejhigiisii xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jiro inqiaac baa ku jiro ayb ayb sida uu mundiri ku yidhi mukhtasaru sunanka oo wuxuu yidhi aلzuhriyu lam yasmac hada اlxadiiثa min cabdiraxmaan bni ashar baynahumaa cabdulahi bn cabdiraxmaan bni ashar baa u dhaxeeya wahuwa majhuul اlxaal ninkaas ayb wmaa jaءa min tasriixi الzuhriyi bisamaacihi min cabdiraxmaan bni ashar cinda axmed fawahmun min usaamata bni zayd alleyki lafdi sariix oo zuhri inuu ka maqlay camal sheegaya axmed musnadkiisa usoo aroora waa wahmi buu leeyahay usaamat bni zayd alleyki baa ku wahmiyey iyadoodana sidaa ay tahay mutaabac uu leeyahay marka xadiidkan qaala xadaana bnu sarx qaala wajadtu fii kitaabi khaali cabdiraxmaan bni cabdilxamiid can cuqaylin ana bna shihaabin ahbarahu ana cabdاllahi bni cabdiraxmaan bni اlأshar ahbarahu waa kaama ninkan marka cabdullahigan waa majhuul majhuulxaal can abiihi qaala utiya الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam bishaaribin wa huwa isaga oo bixunayn jooga faxataa fii wajhi turaaba buu ku shohoobiyey uma amara asxaabahu buu amray fadarabuuhu binicaalihim kabahooday ku tumeen wamaa kaana fii aydiihim iyo wixii gacmahooda ku jira xataa qaala lahum irfacuu dhaafa marka ka kor noqda farafacuu way ka kor noqdeen fatuwufiya rasuulu llahi sal l slam nebigii waa la oofsaday uma jalada abuu bakrin fi lkhamri arbaciin kadib abuu bakar baa afartan garaacay uma jalada cumaru arbaciina sadran min imaaratihi qayb imaaradiisii ka mida uma jalada amaaniina fii aakhiri khilaafatihi uma jalada cuhmaanu alxaddayni kilayhima cumaan marka labadii xadba waa sameeyey isaga yani dadka qaarna siddeetan uu ku dhufanaya qaarna afartan labadiiba waa ku camal falayn amaaniina wa arbaciina uma ahbata mucaawiyatu lxadda amaaniin mucaawiya marka xadkiibuu siddeetan ku sugay qaala xadaana alxasanu bnu caliyin qaala xadaana cuثmaan bnu cumar qaala xadaana usaamaة bnu zayd can الzuhriyi can cabdالraxmaan bni ashar qaala ra'aytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan arkay hadaata alfatxi markii maka la furtay subaxeedii wa ana hulaamun anagoo wiil dhallinyaraa shaabun dhallinyar yatakhallalu naasa isagoo dadka ka dhdusdusaaya dhex marmaraaya dadki yas'alu can manzili khaalid ibni اlwaliid isagoo weydiinaya fa utiya bishaaribin baa loo keenay mid cabay khamri fa amarahum wow amray fadarabuuhu bima fii aydiihim faminhum man darabahu bisawdi qaar jeedal ay ku dhufteen jeedalku waa iska waa bannaanyahay laftigiisa wa minhum man darabahu bicasan mid ulbuu ku dhuftay wa minhum man darabahu binaclihi midna kabihiisa waxahaa rasuulu llahi sal slam turaaba nebiga ciid buu ku hoobiyey falamaa kaana abuu bakrin markii abuu bakr wakhtigiisii oo utiya bishaaribin baa loo keenay fasa'alahum can darbi الnabiyi bay su-aaleen sal l slam aladii darabahu uu garaacay faxasaruuhu arbaciina bay ku qiyaaseen fadaraba abuu bakrin arbaciina buu garaacay falamaa kaana cumar kataba ilayhi khaalid ibnu اlwaliid baa u soo qoray ina الnaasa dadkii qad inhamakuu fi shurbi cabiddii bay ku daateen marka ay ku mamanaadeen wataxaaqaru lxadda xadkii afartanka ah ee usha yarayd ay bay yaraysteen waalcuquubata ee cuquubadii qaala waxa uu yidhi hum cindaka fasalhum waxa uu yidhi marka hum iyagu cindaka agtaaday joogaan muhaajiriintii fasalhum weydii wa cindahu lmuhaajiruuna alawaluun muhaajiriintii hore alla joogeen marka haddii waaqica la rabo marka in laga fadwoodo ama go-aan laga gaaro la rabo ama shay maslaxadiisa iyo mafsadadiisa iyo in la qadaro la rabo dadkii hore ee cilmiga ku horreeyey oo muddo dheer cilmiga ku dhex jiroo diinta aqoon u lahoo khibro lahoo yacnii iyagu gomadoodu cilmiga ku raasikhday in laysu keeno ayb culimmadii dadkii waaweynaaye ahlu cilmigaa nagala jooga in la dhaho ayb laakiin labaatan jir iyo wax lamida haddii uu mas'alo ummaddii go-aan u gaaro wareer waayn ayb hal cawana laguma nasanayo waxaasoo kale dhib iyo qaxar unbaa marka lagu haleelaayo lagu gaara ayb nebiguna sal اllahu alيyه ali wslam waxaa laga wariyey inuu yidhi albarakatu cinda akaabirikum barakada waxay ag taallaa dadkiinna waa weyn qof waxaa arkee yanii weynaantii dhahayo haddii la yidhaha war dadka waa weyn cilmiga muddo dheer ku jiray ha la waraysto waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo maya makaabir iyo waxaan wixii yacni horaad wadaaba uu ku leeyahay nacam wixii hore iyo suufiyadii baabkoodii nacam ayb sidaas maaha nacam nebigaa yidhi albarakatu cinda akaabirikum waana kanoo marka cumar marka uu qadiyad rabo inuu dadka kala tashto dhallinyaro waa la tasha jiray waa sax laakiin go-aanka ugu haddii khilaafku uu bato odayaalkii muhaajiriinta halaiga keenu dhihi jiray iyagaa loo keeni jiray waa la tashi jiray nacam badanaana taladooda u gooyi jiray cumar nacam haddana waa kana waxaa laleeyahay almuhaajiruuna alawaluun muhaajiriintii waaweyneeda horena dad waaweynay u badnaayeen ee ilmo yaryar maysan ahayn ayb qofkan weyn marka lama lahan yacnii isagoo cilmi la'aana waxa la su'aala ma la lehee macnuhu waxaa weeyaan isagoo weyn cilmigiina ku weyn adduunyadiina muddo badan joogay masaalixda iyo mafaasiddiina aragti uu ku qadaro khibro iyo cilmigii diinigana hayo isag in la maqlaa marka way fiican tahay macnaa annaga malihin mid yacnii jaahila ama mid yacnii waxba aan kala garo karin ha la weydiiye macnuhu ma aha dhallinyarada yaan wax la weydiinin maaha dhallinyaradana waa la su-aalayaa dadkan waaweynna wax waa la weydii karaa barakada iyo wanaagga iyo khayrkuna mar walba dadka waaweynuu ka agdhow yahay islaamkuna dadka waaweynoo diinka ku ciraysto waa ixtiraamaan ayb marka ibnu cabaas da'diisa iyo yacnii bacdi saxaaba da'dooda iyo la sheega marka xujo ma noqon ma noqonaysa taa laftirkeeda marka ibnu cabaas da'deeda cilmi buu ku lahaa in wax lagu weydiiyana da'yar qof lahoo cilmi le lama diidana haddana laakiin waa kan xadiidtan iyana see la yeela marka waa in la jamciyo waxa dhan wataxaa marka wuxuu yidhi wacindahu muhaajiruuna alwaluuna fasa'alahum waa su'aalay faajmacuu waxay ku ijmaaceen calى an yudraba amaaniina sideean in lagu dhufto qaala waqaala caliyu ina arajula idaa shariba iftaraa cali wuxuu yidhi marka ninku haddii uu cabo waa been abuuranayaa fa araa waxaan arkaa an tajcalahu ka xaddi اlfiryati inaad ka yeesho firyada iyo been abuuradka xadkiisa oo kale xadulfirya marka xadulqadaf sideean geebu badanaana nin khamri cabay maanta dhan dad unbuu qadfaa naag iyo nin iyo wuxuu arko qadaf unbaa afkiisa haalibka qال أbو dاود أdخل cقيل بن khالد byn الزهري وbyn بن الأزهر في hda الxadيiث cabdاللahi بن cabdالرحمن بن الأزهر can أbيهi buu geliyey baab fي إqاamaة الxad في الmasجidi masjidkii dhexdiisa in xadkii lagu oogo qaala xadaثna هiشhاm بن cmاar qala xadaثna صدقة yعن بن khالد qala xadaثna الشhucayفiي عan زفr بن وثيمة can xakيم بن xisاami أنhu qala نahى rasuul الlahi صلى اه عل sلم nebigu wuxuu reeba an يstaqاada fi الmasجidi masjidka in layskaga qisaas dalbo oo layska qisaaso waan tunshada fiihi alashcaar gabaya in lagu tiriyo masaajidka dhexdiisa waan tuqaama fiihi alxuduud iyo in dhexdiisa xuduud lagu oogo xadiidkanna macnihii loo tarjamay buu ka hadlaya baabun fi اtacziiri qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid qaala xadaثna اleyt can yaziid bni abi xabiibin can bukayr bni cabdillahi ibni lashaj can sulaymaan bni yasaarin can cabdiraxmaan bni jaabir bni cabdillaahi can abi burdata ana rasuula اllahi sal ly slam kaana yaquul laa yujladu fowqa cashri jaladaad toban jeedal ka kor lama jeldo dadka laguma dhufto ilaa fii xaddin min xuduudillaahi mooyaane xad xuduudda alla ma ahani imaam axmed baa marka xadiidkan qaatay mas'aladanna waa ka soo hadalnay shaaficina ilaa afartan uu gaarsiiyey imaam maaligna wuxuu ku xiray dararka ee jariimada intay la eg tahay buu ku xiray bacdi ahlilcilmina waxay ku tageen ilaa intii la doonay imaamku inuu gaarsiin karo sidaa maalig قال xdثna أحمد بن صالح qال xdثna بن وهب qال أخبرنيi cمر أن بكyر بن الأشد xdثه عن سليمان بن يسار qال xdثني cبدالرحمن بن جاaبر أن أbاه xdثه أنه سمع أbا بردة الأنصاaريa يقول سمعت رsuuل الله صلى اه عل سلم يقول فذكر معناه qال أبو داود أبو بردة اسمه هاnي baabu darbi اlwajhi fi lxaddi baabu bayaani xukmi darbi اlwajhi wejiga garaacistiisa caddaynteeda xukun ku soo aroora caddayntiisiibu u baabaya fi lxaddi xadkii qof marka la karbaashayo in wejiga laga tumameyama ayb wejiga in la garaacista wejiga la garaacaa waxa ku soo aroora caddaynteediibu u baabyahay qaala xadaanaa abu kaamil qaala xadaana abu cawaana can cumara yacni bna abi salma can abiihi can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalيه ali wslam qaal إda darba axadukum midkiin haddii uu garaacayo falyattaqi اlwajha wejiga ha ka dhowrsado ha iska ilaaliyo oo qofka ayaan wejiga ka garaacin xadiid kale wuxuu leeyahay faina yacni fain allaha khalaqa aadama fii suuratihi ama calaa suuratihi riwaayana waxay leedahay calaa suurati raxmaan ayb sidaabaa marka marka saa darteed wejiga marka in laga leexdo ayb xadiidkaasna macruuf wuxuu ku yahay sharxiisa iyo kutubta yacni xadiidka iyo caqaa'idka ka warrama ayaa yani maxalkeedu uu yahay hadda meeshaan maxalu basdigeedana maahan isaga laftirkiisana marka damiirku meesha uu noqonayo iyo khilaaf baa ku jiro ayb inkastoo sida loo badan yahay xooga badan ay tahay damiirku inuu alla u noqonayo calaa suuratihi ay calaa suurati raxmaan imaam axmedna uu sidaas ku tegey uuna dhihi jiray qofkii yidhaahdo damiirku aadam uu u laabanayaa fahuwa jahmiyun buu dhihi jiray ibnu khusaymana damiirka wuxuu u laabanayaa buu yidhaahdaa aadam آخر كتاب الحدود وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد